tuulada daanyeerey waxay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe aan ka jirin adeegyada asaasiga sida caafimaadka iyadoo dadkaasi tuuladaasi ku noolna markii ay u baahdaan xarumo caafimaad waxay usoo safraan magaaladan jowhar waxayna inta badan dhibaato la kulma hooyooyinka foosha ah qaar ka mid ah bulshada ku nool tuulada daanyeere ee gobolkani shabeellaha dhexe ayaa sheegay inaysan haysanin adeegyada muhiimka u ah sida xarun caafimaad oo lagu dabiibo dadka xanuunsan iyo meel gaar ah oo lagu xanaaneeyo hooyada iyo dhalaanka waxayna maamulka hirshabeelle ka codsadeen in loo hirgeliyo xarumo caafimaada waxaa halkan ka jeedinayaa micnaha sheeg tuuladan daanyarey inaysan lahayn wax caafimaad ama daryeel caafimaad aysan lahayn isbitaal aysan lahayn meel micnaha markii sheegay wax dhacaan lagula ordana joor aan ka sukaynin aysan ka sukaynin yah aysan ka sukaynin ayaa jirto waxaan u baahan lahaa marka in caafimaad aan helno goobo caafimaad aan helno oo si micnaha sheegay qofkii saqdhexe lagula soo boodo oo loo loola aado isbitaal lala aado isbitaal aan ka helna tuulada daanyarey oon haysanin daraad gabar ayaa shubanaaga dhaca caboosdees baabuuro hawaana diidaan wax oo noo qaadaan waayne markii dambe hal xaba ayaa alas tuugayna noogu qaada isbitaalkii sida noolagu geeyey markay tagta kadib badana isbitaalkii wax daneeyo ayaa la waaye caafimaad daradaas waana haysaa biyo nadiif oon cabno oo hadda oon oon filanayna ma leh hal ceel ayaa noo yaal ceelkii waa fiil mideeda kale iskuulka waa nagu yaryahay iskuulka ilmihii banaanka inay ku dhigtaan buuwaagta iyo banaanka oo la fadhiista ayaa dhacday oo lama qol lay haysano oo lamadii qol ay naga buuxsameen sidaas ayaa jirto baahi badan ayaa waxaa noogu daran laase goobaha caafimaadka wax badan wax badanaa la kulmay naag foolanayso oo meel la geela waayo oo iska danxun waa aragnay cunug shuban imata ku dhacay oo meel la geelaayo cawanimadowna qabatay waa aragnay wax walbaa aragnay waatii darad kusheegow habar shuban imatag naaga dhacay meel aan u qaadna waayne gaarina ma haysano oon ku qaadano marka goobkaas caafimaadka ayaa noogu daran isbitaal inaan ku dhalno oo nalagu daabay inaan helno waa nagu fiicanta tuulada daanyeere keliya ma aha deegaanada haatan la dhibaatoonaya adeegyada muhiimkuwa bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka iyadoo ay usii dheer tahay ceelal ay ka helaan biyo nadiif ah